wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle ayaa la filayaa inay dhawaan qaadato ku dhawaad afar boqol oo macalimiin kuwaas oo wax ka dhigi doona iskuulada ku yaala deegaanada maamulka hirshabelle agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle amiin mukhtaar ayaa ka hadlay tirada macalimiinta u diiwaangashan wasaaradda islamarkaana sheegay in maalinta axadda ay qaadi doonaan imtixaanka
oo sistamka wasaaradda waxbarashada ku jirto Ee, sidaad ka warqabtaan waxaa la shaqaalaysiiyey macallimiin afar boqol oo macallin ah iyadoo bilow aheyd runtii wax badanna aan ka barannay haddana waxaa u diyaargaroobaynaa oo maalinta axadda aan qaadi doonaa afar boqol oo kale waxaa soo codsaday laba kun afar boqol lixdan iyo laba macallin iyadoo tirada la qaadaya ay tahay afar boqol oo macallin waxaa intaa dheeri ka ah laba kun lixdan iyo laba macallin haddii laga jaro inta loo baahan yahay waa tiro aada u badan dadku waxay u soo jeesteen waxbarasho Eh, wakhtigii hore inta badan waxaa la aadin jira caafimaadka narsiska iyo midwayferiga iyo meelahaasa waxaa la dhihi jiray shaqo fuudaa laga helaa laakiin maanta waxaan arkay dadkii ka shaqaynaya isbitaallada dhammaantood inay macallin wada rabaan waa runtii waana ku faraxsannahay in fildigii waxbarashadu la dhihi jira shaqan ku sugaya maanta shaqa loo soo doonto waana meesha keliya ummadi ay ka hormari karto adduunyada waddanka ugu hormarsan waa maraykan wuxuu ku hormarana waa waxbarasho ardayga maraykan joogo maanta sanadkii waxaa ku baxo shan iyo toban kun oo dollar oo bishii u dhiganto kun iyo laba boqol meelahaas waad dareemi karteen ardaydeenna soomaaliyeed annagoo rabno inaan horu marno waddamada horu maray aan la jaan qaadno annagoo ku wadno qarashaad yaroo waalid laga qaaday iyo deeqbixiyaal in yaray nagu deeqeen marka waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin inaan guntiga dhiisha isaga xidhno dhammaantaynna waxbarashada soomaaliyeed gaar ahaan hirshabelle aan ka wada shaqayno waa sanadkii labaad oo xiriir ah ay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya ay qaadanayso saddex kun oo macalimiin ah waxaana lagu wadaa in maalinta berita ay u fariistaan imtixaanka qoraalka ah